bismi illahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh kulanti waan dhegaystayaal dhammaantiinba meel waliba o aada joogtaan waana kowda bisha sagaalaad sannada labada kun saddex iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaystayaal warka reediyo wareer oo dhan ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ee soomaaliya cabdi faarax shirdoon saacid ayaa waxa uu gaaray magaalada jidda ee dalka boqortooyada sacuudi arabiya wafdiga ra-iisul wasaaraha ayaa waxaa kusoo dhaweeyey garoonka magaalada jidda mas-uuliyiin ka tirsan boqortooyada sacuudi arabiya booqashada ra-iisul wasaaraha ayaa la sheegay inay la xiriirto gudashada cumrada iyadoona safarkan uu yahay kii labaad uu dalka dibadiisa ugu ambabaxo tan iyo markii sanadkii hore loo magacaabay xilka ra-iisul wasaaraha wararka qaar ayaa sheegaya in marka ra-iisul wasaaraha uu guto waajibaadka cumrada uu la kulmi doono madax ka tirsan boqortooyada saudi arabiya islamarkaana uu dib ugu soo laaban doono magaalada muqdisho iyadoo kulamo uu lasoo qaatay mas-uuliyaddaasi ma jirto waxwara oo kasoo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha oo ku aadan safarkiisa dalka boqortooyada saudi arabiya safarada dibadda ee ra-iisul wasaaraha ayaa ah mid kooban iyadoona dhowr bilood ka hor uu booqasho ku tagay dalalka deriskala ah soomaaliya sida jabuuti etoobiya uganda iyo weliba burundi oo iyana ciidamo ay ka joogaan soomaaliya banaanbax xoogan oo lagu soo horjeedo dowladda soomaaliya iyo weliba heshiiskii adisababa ayaa waxa uu ka bilowday magaalada baydhabo iyadoona banaanbaxyadan ay horey u cilaamiyeen odayaal iyo waxgarad kasoo jeeda deegaanada baa iyo bakool sida ay sheegayaan wararka banaanbaxyadan ayaa waxaa isugu soo baxay dadweyne fara badan kuwaas oo ku qaylinaya halkudhigyo ka dhanaa dowladda waxaana horkacaya malaaqyooda goboladaasi kasoo jeeda wararka ayaa sheegaya in dibadbaxyaashu ay isugu soo aruureen garoonka kubadda cagta ee ayuub iyadoona ka hor dibadbaxyahooda ay inta badan soo mareen wadooyinka magaaladaasi qaar ka mid a malaaqyada baayo bakool ayaa ku eedeeyay dowladda soomaaliya inay heshiis la gashay maamul oo ismagacaabay oo aan matalin dadka deegaanka jubbooyinka iyagoona ugu baaqay siyaasiyiinta kasoo jeeda deegaanadooda oo ku jira dowladda inay isaga soo baxaan sidoo kale waxay sheegeen in mas-uuliyiinta dowladda aanay imaan karin deegaanada baayo bakool waxaana ay ku goodiyeen in dibadbaxyadan ay ka dhigi doonaan deegaanada gobolada ay ku sugan yihiin banaanbaxdan ka dhacay magaalada baydhabo ayaa waxa uu noqonayaa kii ugu horeeya oo lagu soo horjeedo heshiiska adisababa iyo weliba maamulka axmed madoobe iyadoo tani ay noqonayso mid caqabad kale ku noqonaysa dowladda federaalka
ciidamadii ahlu sunna wal-jamaaca ee gobolada dhexe ee dalka soomaaliya ayaa maanta si toosa waxaa loogu wareejiyey dowladda federaalk ee soomaaliya iyadoo maanta wixii laga bilaabana ciidamadaas ay ku howlgeli doonaan magaca dowladda federaalk ee soomaaliya iyadoona meesha laga saaray magacii culimaaudiinka ahlu sunna wal-jamaaca ee gobolada dhexe ee dalka soomaaliya munaasabad si heer saraa loo soo agaasimay oo ka dhacday xarunta gobolka galgaduud ee dhuusamareeba ayaa waxaa abaanduulaha ciidamada xoogga dalka soomaaliya lagu wareejiyey mas-uuliyadda dhammaan ciidamadii ahlu sunna wal-jamaaca ka midka ahaa ee dowladda federaalk ee soomaaliya sida tooska maanta ay ula wareegtay ayadoona dhanka kale maamulka ahlusunna wal-jamaaca mas-uuliyiin ka tirsan iyo mas-uuliyiintii dowladda federaalk ee soomaaliya ee gobolka galgaduud iyo sidoo kale amaanduulaha ciidamada xoogga dalkaba ay aadeen dhanka iyo magaalada caabudwaaq halkaasoo ayaana ciidamo ku sugan lagu wareeji doona dowladda federaalk ah ee soomaaliya haddaba mid ka mida wariyaasha ka howlgala gobolka galgaduud oo ku sugan magaalada guraceel ayaa waxa uu iiga warbixiyey xaaladda iyo wararkii ugu dambeeyey ee gobolkaasi galgaduud iyo sidoo kale warar sheegaya in saacadaha soo socda lagu wado gudoomiyaha fulinta ahlusunna wal-jamaaca in xilkii laga qaado loona magacaabo gudoomiye cusub waxaa ku qabtay degmada gurceel ee gobolka galgaduud gudoomiyaha golaha fulinta ee maamulka ee ahlusunna in cabdi cali fidow in cabdi cali fidow shirkiisa jiraaj waxa uga hadlay arrimo fara badan oo uu sheegay in gobolka galgaduud hadda wixii ka dambeeya imaan doonaan ciidamo amisoona oo ay tababaro ku siin doonaan ciidamada dowladda federaalka soomaaliya ee maalinimadii shalay ay kala wareegtay maamulka ahlusunna sidoo kale waxa uu sheegay in gobolka galgaduud si toosa dowladda waktiga hadda ka dambeeya ay ka howlgelayso ciidamada ahlusunnana mar dambe aan looga howlgeli doonin gobolka galgaduud laakiin ciidamada ka howlgeli doona ay noqon doonaan ciidamo dowladeed howlaha dowladda ay rabtay inay gobolka si toosa uga fuliso muddooyinkii dambe ee haka ka galena wixii hadda ka dambeeya inay si toosa gobolka galgaduud oga bilaaban doonaan oo gobolka u noqon doono mid gacan ku-intiisa dhammaan ay la wareegayso dowladda federaalka soomaaliya waxaa kaloo uu soo hadal qaad gudoomiyaha in in saxaafadda ay weydiisay in xilka laga qaadi rabo maalin maanta oo golaha fulinta ee maamulka ahlu sunna ama golaha shuurada ay shaacin rabaan saacada kadib in xilkii gudoomiyaha golaha fulinta ugu hayay maamulka ahlu sunna in laga qaadi rabo waxa uuna sheegay in hadafkiisii uu yahay inuu keenay ama uu ahaa in dowladda uu keenay gobolka galgaduud haddii ay noqon lahaayeen ciidamo haddii ay noqon lahaayeen maamulka arrimeynaya wax macnana uusan oga fadhiin haddii ahlu sunna ay ka qaadaysa xilka waxa uuna sheegay inuu yahay inuu sheegay amaba uu ku dhawaaqay inuu yahay in amaba uu yiri waa aan guulaystay muhiimadeedana waxaan ahayd in dowladda si toosa gobolka galguud ah uu gacangeliyo oo aan ka bixiyo maamulka ahlu sunna oo in muddaaba gobolkani soo maamuliyey midayn ballaaran aan u sameeyo ahlu sunna iyo dowladda si dowladda si toosa gobolka galguduud ay la wareegto dhinaca kale wafdigii ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya isugu jira abaanduulaha gudoomiyaha gobolka galguduud cabdi xuseen cali weheliya xirfo waxa ay gaareen degmooyinka caabudwaaq iyo xeraale halkaasna waxa haatan ka soconayo in kulmo ballaaran oo ay la qaadanayaan bulshada qaybaheeda kala duwan oo la filayo in goordhow bulshada halkaasi ku dhaqan ay u sheegaan amaba ay kala hadlaan arrimaha ammaanka in xaaladooda nololaad sida ay tahay iyo ciidamada halkaasi ku sugan oo dhammaantoodba loo sheegayo in hadda wixii ka dambeeya ku horgeli doonaan magaca dowladda federaalka soomaaliya oo uu soo gabagaboobay magaca urur ama ururka ahlu sunna ay kolka hore gobolada dhexe uga horgeli dooneen uga horgeli jireen dhanka kale waxaa goordhow la filiya ama saacado kadib in la qaban qaadanaya degmada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud lagu qaban qaadanaya in xilka looga qaadi doono gudoomiyaha golaha fulinta oo goordhow shirkan ay qabtay maamulka ahlu sunnana ay filayaan in shirkaas ayadaa ay ka xayuubiyaan in muddo ah ayaa waxaa soo socda wadahadallada u dhexeeyay dowladda federaalk ee soomaaliya iyo sidoo kale culamaa udiinka ahlusunna waljamaaca taasoona ugu dambeyn xal laga gaaray in culamaa udiinka ahlusunna waljamaaca ciidamadeedii ay si toosa ugu mid noqdaan ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya ayagoona kol hore heshiisyo kula soo galay dowladda federaalk ee soomaaliya gobolada dhexe ee dalka maxamed nuur wardhe rediyo muqdisho
iskahorimaad u dhexeeya ciidamada dowladda iyo kuwa al-shabaab ayaa mar kale waxa ay xalay ka dhaceen degmada hiliwaay ee gobolka banaadir iyadoona iskahorimaadkaasi uu sababay dhimashiya dhaawac sida ay sheegayaan wararka iskahorimaadkan ayaa waxa ay ka dambeeyeen markii xoogo ka tirsan al-shabaab ay weerar ku qaadeen fariisimo ciidamada dowladda ay ku lahaayeen degmada waxaana labadii dhinac isu adeegsadeen hubka noocyadiisa kala duwan oo ay ku jiraan gantaalada garabka laga rido inta la ogyahay laba ruux oo mid ka mid a uu ahaa al-shabaab iyo weliba ciidamada dowladda ayaa iyana ku dhintay iskahorimaadka iyadoona dadka deegaanka ay sheegeen in xalay ay maqlayeen sawaxanka madaafiicda laysu adeegsanayay saraakiil ka tirsan al-shabaab ayaa sheegay in weerarkan ay la beegsadeen saldhig ay lahaayeen ciidamada dowladda islamarkaana khasaare kala duwan ay gaarsiiyeen sida ay hadalka u dhigeen habeenadii ugu dambeeyey ayaa waxaa qaybo ka mid a degmada hilowaa ka dhacayay iskahorimaado u dhexeeyey ciidamada dowladda iyo kuwa misoomo isku dhinaca iyo weliba xarakada al-shabaab waxaana habeen horey ahayd markii dagaallo xoogan ay ka dhaceen fariisimo kala duwan oo deegaanadaasi kaaga dhow degmada hilowa ayaa lagu tilmaamaa degmooyinka xilligan ay ku xoogan yihiin xarakada al-shabaab iyagoona awooda in weeraro ay ka geystaan habeen iyo maalin inkastoo fariisimo ay ku leeyihiin ciidamada dowladda iyo kuwa amisom halka warkaas idinkaga imaanayana waa idaacadda wardheer dowladda ruushka ayaa shaaca ka qaaday in laba markab oo dagaal ay u dirayso badda mediteraneanka gaar ahaan xeebaha dalka siiriya go-aankan ayaa soo baxay xili ruushka uu sii xoojinayo didmadiisa ku aadan qorshaha wadamada mareykanka iyo weliba reer galbeedku ay ku doonayaan in tilaabo milatari ay ka qaadaan dalka siiriya ruushkana waa wadanka ugu weyn ee taageera maamulka xilligan ka arrimiya dalka siiriya uu hogaamiyo bishaar al asad dowladda ruushka ayaa warmurtideed ay soo saartay waxay ku sheegtay in labadan markab ay u diraysa xeebaha dalka siiriya uu yahay go-aanku aadan sidii loo sugi lahaa ammaanka xarumaha iyo weliba adanaha ruushka uu ku leeyahay gobolka laakiin reer galbeedka gaar ahaan mareykanka ayaa fikirkaa ka duwan qaba waxaana jirta xidhiiro hoose oo mareykanka uu la sameynayo ruushka si uu kaga dhaadhiciyo inuu faraha kala baxo xaaladda wadanka siiriya warkii oo aad kala socoteen idaacadda wardheer akhyaaray waa naga inta anigoo maxamed cusmaan xabiib ayaa idinla socodsiinayay waa inay noo mar kalay haddii aan la idmo inta ka horeysa nabadgelyo warkii oo aad kala socoteen idaacadda wardheer akhyaaray waa naga inta anigoo maxamed cusmaan xabiib ayaa idinla socodsiinayay waa inay noo mar kalay haddii aan la idmo inta ka horeysa nabadgelyo